Dagaalka ilaa xalay ka socda tuulada Ceelbaar oo labatan kiilomitir u jirta degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa u dhexeeya ciidamada militariga Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana la sheegayaa in uu khasaare dhimasho iyo dhaawac leh sababay inkastoo aan lahayn tirada inta ee la eg tahay dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada militariga ay weerareen deegaanka uu dagaalka ka socdo oo ay ku shirsanaayeen madax ka tirsan Al-Shabaab sida uu idaacadda kulmiye u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka ee ku sugan gobolka bakool gaashaalo sare cabdiraxmaan maxamed timcadde dagaalka wuxuu wuxuu dhexeeya ciidamada dowladda iyo shabaab u dhexeeya dagaalka wuxuu ka socdaa meel waajib jirta labaatan kilomitr oo la yidhaahda oo ceelbaar la yidhahdo ka socdaa dagaalka wuxuu bilowday xalay buu bilowday ilaa hadda waa socdaa weli ma dhammaanin waqti hadda khasaarihiisa iyo dibashadiisa iyo dhaawaciisa la sheegi kara ma ahan labada dhinac la gurmudaa ka socdo waxay ahaayeen qolooyinkan adigu madaxdooda yahay nimankan shabaabka ah madaxdooda meesha shir ku lahay marka waxay un ka shiraya sida dadka canshuur iyo wax ugu qaadan lahay sakawaad iyo waxaasay shiray meesha ku lahaayeen dhowr meel ba iyo gadiya isaga yimideen marka ciidamada saasay ku weerareen dagaalku la haddana waa socdaa ma dhammaanin kole insha allah dagaalka markuu dhammaado ayaa maaragtay wixii oo khasaarihiis ayaan maaragtay idinsoo sheegi doonaa insha allah way adag tahay in si saxa loo ogaado inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay dagaalka ka socda tuulada ceelbaar oo hoos tagta degmada waajid iyadoo weli shabaabka dhankooda aysan ka hadlin dagaalkaasi